maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose ee xamar ayaa howlo nadaafadeed iyo faarbixin ka sameeyey biyoqabadka kilomiter for ee degmada waaberi taasi oo qeyb ka ah qorshaha dib u hagaajinta waraha iyo biyoqabadyada magaalada muqdisho agaasimaha waaxda nadaafada iyo bilic soo celintii maamulka gobolka banaadir ahna gudoomiyaha guddiga xaaladaha degdega ah maxamed suudi ayaa sheegay in dhammaan biyoqabadyada magaalada muqdisho lagu sameyn doono dib u hagaajin ballaarana oo aad lagu arkayay bilihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyagoo la faarbixinaayo biyomareennadii caawana wejigii labaad oo aan ugu talagalnay inaan biyaha waraha uga saarno biyoqabadyada magaalada sidii wartiina barafar oo caawa ka bilaabna shaqada waxaan ugu talagalnay in roobabka iyo nagu soo wajahan ee guga iyo xagaayga in loo diyaargaroobo aysan isu socodka dadweynaha aysan haka gelin ee wartaanna barafar aysan saamayn laamiga inay xidhmo waxaan rabnaa inaan marka hore biyaha ka saarno kadibna la faala bixiyo runtii guddigan guddiga xaaladaha degdega ee gurmadka gobolka banaadir waaye waxaana magacaba duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir wuxuuna ugu talagalay inay sidii hore wax ka duwanaadaan oo bareesharka roobabka la yareeyo intii karaankayna aan ku dadaalno marka caawa biyihii yaraa ee roobabkii ka haray oo ku jiray wartaa laga saaraa booydleydana caawa diyaar waaye gobolka banaadir haddii laga saarana kadib waxaan rabnaa inaan la faara bixiyo oo la dheereeyo warta si ay biyo badan u qabato waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed oo gobolkan banaadir caasimadda ku nool waan uga mahad celinaynaa wada shaqayntooda nadiifinta waraha iyo nadaafadda magaalada iyo dhan walbaba iyo ganacsatada soomaaliyeed ee midowda booyadleyda gobolka banaadir ayagana runtii mahadha ka gaartaan leenahay oo ayagana ku tatawucay amba nagu volunteerku u shaqaynaayo ee booyadahooda iyo ganacsigooda gobolka banaadir ee kala qayb qaadanaya xaaladaha gurmadka iyo degdega ah marka aaday u mahadsan yihin ayagana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa caawa shaqadu waa bilow wartana barafaraan ka bilownay waraha kalena waa ku tegi doonnaa waxaan rabnaa roobka ka hor roobka la filaayo ka hor inaynu diyaar garayno warti cagadhiig iyo wartii xamarweyne iyo warta nabadda warta ku taal biyoqabadka iyo warta fagax marka qorshe saasaa noo samaysan caawa waxaan joognaa nambar afar habeenada soo socdana warahaasaan aan tegi doonnaa dhammaanna waa la faarabixi doonaa biyahana waa laga saari doonaa gobolka banaadir sidaa arkaysaan bulshada caasimadda dadaaloo wadaa wuxuu ka fikiraa roobka imaan doono allahu aclam siduu noqon doono waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono mid aan ummadda soomaaliyeed ay ku qabowsato oo aan fatahaad iyo khasaaro badan geysan in sha allahu tacaala aad iyo aadaan bahda warbaahinta gobolka banaadirna ugu mahad celinaa sidoo kale waxaan u mahad celinaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo guddigaa magacaabay ee ka fikiray intii space fiican iyadoo la haysto soo magacaabay guddigan si ay wax u qabtaan ay tillaabo u qaadaan ayagana uga mahad celinaa xubnaha guddiga oo ayagana shaqada u taagan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu maamulka gobolka banaadir ayaa wado diyaargarowga xilli roobaadka si ay roobabku saameyn ugu yeelan bulshada gobolka banaadir